looga hortago halista cudurka cagaarshowga oo kamid ah cudurada faafa ayaa wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle doctor muxudiin mukhtaar macalin ka warbixiyay waxyaabaha wasaaradda ugu qorsheysan ka hortaga cudurkan wasiirka ayaa sheegay in meel wanaagsan uu maraya dhismaha laba xarumood oo loogu talagalay in lagu sameeyo baarista cudurkan lagana hirgelinayo magaalooyinka jowhar iyo beledweyne runta wasaaradda qorshe cad ayaa uga yaalo ka hortaga cudurkan ama ka hortaga watajiska waxaanu dow ilaah yidhaahdo qorshihiisa meel fiican noo marayaan xarumihii kala duwanaa degmooyinka khaasatan laba xarun oo aanu rabno inaan ka howlgelino jowhar iyo beledweyne oo ah labada xarun oo midna ay noqoto caasimadda dowladda hirshabelle iyo tan oo ah gobolka hiiraan ee caasimadiisa beledweyne marka sida aan u sameynayba cudurada kale oo xarumahan aan ka diyaarinay maalmihii lasoo dhaafayna aad arkaysaan inaan ka xari jirnay xaruntii h i v ga xaruntii t b da marka sidaas si lamidan asagana qorshahayna hadduu ilaaha yidhaahdo ugu dhow ayaan ku darsana in aanu diyaarino maadaama uu yahay cudur faafayo oo dilaa ah aadna bulshada u saameeyo runtiina cudur aamusan oo dadku waqti dambe ay ku baraarugo ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle doctor muxudiin ayaa bulshada ugu baaqay in ay qaataan talaalka ka hortaga cudurka cagaarshowga intaynu haddii aanu nahay wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabelle waxaa waaye in dadka aan u sheegno hebataatiska in uu yahay dilaa in maxaan ku yidhaahdaa kumanaan soomaaliya ay u aado dalka dibaddiisa caafimaad si gaar ah watajiska si gaar ah watajis b-ga waanu runta ognahay probleemka iyo dhibaatada uu leeyahay marka waxaan rabnaa dadku inay sameeyaan screening hadduu ilaah yidhaahdo ay isbaaraan haddii qofkii uu negative ka yahan uu ka faa'iidaysto maanta waxaa jiro xarumo laga bixiyo tallaalkii oo runta free ah marka waxaan rabnaa inaan la tago xarumaha waxaan rabnaa in maxaan meel walbaa laga heli karaa la istalaalo dadweyne istalaalaan in aanan la fududaysanin soomaalida badana waanu fududaysanaa cudurada kaliya waxaan kusoo baraarugnaa wakti aanan waxba laga qaban karin oo meel xun uu gaaro marka waxaan ku celcelinaynaa dadku inay tagana xarumaha isbaaraan iska baaraan cagaarshowga iska baaraan cudurada faafa iska baaraan wax walba cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurada faafa isla markaana sababi karaa dhimasho